halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareeyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sareeyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu horay idinku sii wadaynaa kitaabkii cisraa oo ahaa wadaad ka soo farcamay addoonkii rabbiga ee haaruun ahaa wuxuu aad u garanayey sharcigii nebi muuse loo soo dhiibay welibana dadka ayuu wax ka barayey sharciga markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay salaaddii xusuusta mudnayd ee cisraa oo ahaa wadaadkii reer banu israa'iil uu tukanayey wuxuu arkay in damiirkii dadka uu xumaaday oo nijaasnimo iyo fisqi uu soo galay bulshada isagoo dembigooda la tiiraayeensan ayuu ilaah gacmaha u hoorsaday oo wuxuu yidhi sida ku qoran cutubka sagaalaad aayadda siddeedaad sida tan markaasoo uu lahaa qayb ahaan si qaar nooga haraan oo ay u baxsadaan iyo si uu dhidib noogu siiyo meeshiisa quduuska ah haddaba qofka rumaystaha ah waxaa dhidibka loogu aasay samada wakhti weligiis jiraya ee ma ahan iskutallaabta daa'iman loogu qodbay haddaba marka shay dhidibada loo aasayo waxa weeye in waxaasu joogta ahaan halkaas ay u joogaan taasina waxay warbixin wanaagsan inaga siinaysaa xaalka dhidib aasidda haddaba yuhuudda ma ayan lumin badbaadadooda laakiin waxay lumiyeen waxyaabo kale ee ay ku jiraan barakadii ilaah iyo abaalmarintooda kuwo badan oo inaga mid ah ayaa maanta badbaadaya laakiin innaba heli maayaan abaalmarin waxa cisraa uu leeyahay sida ku qoran aayaddii siddeedaad in ilaahayagu indhahayagu iftiimiyo oo uu wakhti yar nagu soo nooleeyo addoommadayada haddaba taasu waxay muujinaysaa sawirka dhabta ah ee hanuunka ama toobadkeenka haddaba erayga hanuun ama toobadkeen waxaa la isticmaalaa marka dad badan ay mar qura ilaah u yimaadaan waa marka dad badan xagga ruuxa ay ka bislaadaan oy ilaah ugu yimaadaan badbaado erayga macnihiisa wuxuu noqonayaa marka la eego naxwihiisa in nolol la soo celiyo taasoo dhimasho ku sii socota oo haddana qofkii si lama filaan ah noloshiisii ugu soo noqotay haddaba markaan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma ayaa macaanigu uu noqonayaa si ka duwan sida aynu ku sharaxnay halka kore ee waxaa rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran cutubka afar iyo tobanaad aayadda sagaalaad sida tan waayo sababtaasaa masiixu u dhintay una soo noolaaday inuu rabbi u noqdo kuwii dhintay iyo kuwa noolba haddaba erayga sarakicid ayaa mararka qaar noqonaya dib u soo noolayn toobadkeen hanuun iyo dib u noolaansho ayaa isku macaani noqonaya sidaan arkayno marka ay sidaas tahay wuxuu macnuhu ku ekaanayaa oo keliya rumaystayaasha waayo markii ay masiixi noqdeen ayaa noloshoodii hoosaysay la sarakiciyey ama dib loo soo nooleeyey oo ay nolol iyo awoodba ka heleen xagga ruuxa haddaba wakhtigii cisraa ayaa waxaa yeruusaalem ka soconayay toobadkeen ama dib u soo noolaansho xagga ruuxa ah haddaba baryadii qornayd ee cisraa ayaa horay u sii soconaysa oo haatanna waxaannu eegaynaa kitaabkii cisraa cutubka sagaalaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan waayo waxaannu nahay dad addoommo ah laakiin ilaahayagu naguma dayrin addoonnimadayadii ilowse naxariis buu nagu siiyey boqorradii faris hortooda inuu na nooleeyo aawadeed si aannu u taagno guriga ilaahayo oo aannu u hagaajinno burburkiisii hore iyo inuu derbi naga dhex siiyo yuhuuddah iyo yeruusaalemba war maxay haddaba taasu wanaagsan tahay oy u roon tahay dadka waxay haatan qiranayaan dembigoodii oo ilaahna wuxuu doonayaa inuu barakadeeyo haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii cisraa cutubka sagaalaad aayadaha toban ilaa saddex iyo toban waxaa qoran sida tan haddaba ilaahayagow bal maxaan nidhaahnaa tan dabadeed waayo waxaannu ka tagnay amaradaadii aad noogu soo dhiibtay nebiyadii addoommadaada ahaa oo aad ku tidhi dalka aad intaad hantidaan ugu socotaan waa dal aan nadiif ahayn oo wuxuu ku nijaasoobay dadyooga deggan nijaastooda iyo karaahiyadooda si aad xoog u yeelataan oo aad u cuntaan dalka wixiisa wanaagsan oo aad carruurtiinnana dhaxal ahaan ugaga tagtaan weligiin oo tanu waxay noogu soo degtay falimahayagii sharka ahaa aawadood iyo xujadayadii weyneed aawadeed maxaa yeelay ilaahayagiiyow waxaad nagu takhsiirtay wax ka yar intii xumaatooyinkayagu mudnaayeen oo weliba waxaad na siisay dad caynkan ah oo noo hara markaan dhanka kale ka eegno cisraa wuxuu leeyahay innagu ma aynaan helin wax waliba ee ay ahayd inay inagu dhacaan waanan u qalannay ciqaab ka sii badan tii aannu dembiyadeenna ku helnay haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii cisraa cutubka sagaalaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban ee baalka lix boqol kow iyo toban ee axdigii hore waxaa qoran sida tan haddaba waxaas oo dhan dabadeed ma mar kalaannu amaradaada jebinnaa oo aannu la xididnaa dadyooga karaahiyadan sameeya soo no caroon maysid jeeraad na wada baabi'isid oo aadan innaba naga reebin dad hara iyo mid naga baxsada toona rabbiyow ilaaha reer banu israa'iilow xaq baa tahay waayo waxaannu nahay dad haray oo baxsaday sida ay maantadan tahay bal eeg waxaannu kula hor joognaa xujadayada waayo taasi aawadeed ninna hortaada ma istaagi karo haddaba naxariista ilaah iyo qirashada dembiga iyo allabarigii masiixa iyo nimcada ilaah ayaa suuragal ka dhigi kartay inuu badbaadiyo dadkan oo uu dib u soo cusboonaysiiyo oo weliba dib uu u soo nooleeyo ilaah wuxuu doonayaa inuu sameeyo waxyaalahan oo dhan iyadoo ay ugu wacan tahay baryadii cisraa haddaba dadkii halkaasi ku hadhay ilaah bay naxariis ka dalbadeen haddaba markii aynu sidooda oo kale yeelno ilaah innaga xitaa wuu ina maqlayaa waa haddii aynu baryo ilaah la hor nimaadno waxaa haddaba aan soo gaarnay cutubka tobanaad ee kitaabkii cisraa oo aynu ugu hormarayno dib u soo noqoshadii dadka ee uu hormoodka ka ahaa wadaadkii cisraa ahaa haddaba kadib muxaadaradii salaadda ee lasugu yimid ayaa waxaa bilowday dhaqdhaqaaq ilaah dib loogu soo noqonayo haddaba dib u soo noqoshadu waxay dadka u horseedaa hanuun haddaba markii hanuun dhab ahay uu yimaado ayaan loo baahnayn qubarro soo indha-indhaysa natiijada haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii cisraa cutubka tobanaad aayaddiisa koowaad ee baalka lix boqol kow iyo toban ee cahdigii hore waxaa qoran sida tan haddaba intii cisraa tukanayey oo uu wax qiranayey isagoo ooyaya oo isku tuuraya guriga ilaah hortiisa waxaa isagii reer banu israa'iil ugu soo ururay shir aad u weyn oo rag iyo dumar iyo carruurba leh waayo dadkii aad bay u ooyeen haddaba dadku aad bay u doonayeen inay dembiyadooda qirtaan wakhtigan waxaanay taasu ahayd wax ay u baahnaayeen haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubkan tobanaad ayaannu haatanna eegaynaa aayadda labaad waxaana qoran sida tan oo shekanyaah oo ahaa inayaxii'eel oo ahaa reer ceelaam wuxuu u jawaabay cisraa oo ku yidhi annagu waxaannu ku xadgudubnay ilaahayo oo naago qallaad ayaannu ka guursannay dadyowgii dalka laakiinse reer banu israa'iil weli waxay leeyihiin rajo xaalkan ku saabsan haddaba ninkan shekanyaah ah ayaa wuxuu sida muuqatay noqday afhayeenka dadkii kale oo gartay dembiyadooda oo doonayay inay qirtaan wuxuu u yimid cisraa oo wuxuu ku yidhi annagu waxaannu ku dembaabnay ilaahay haddaba si wanaagsan buu qirashadiisa u muujinayaa oo wuxuu leeyahay isagoo hadalkiisa sii wata oo naaga qallaad ayaannu ka guursannay dadyowgii dalka haddaba marka uu sidaas leeyahay wuxuu abbaarayaa arrinka keenaya xadgudubka oo waxaas ay sameeyeenna ayay kaga soo hor jeesteen sharcigii nebi muuse loogu soo dhiibay haddaba markii ay naagaha qallaad guursanayeen ayaanay eegin qorninka ku saabsan wixii xaalkaasi laga yidhi marka dhanka kale laga eego waxay ka tageen hadalladii ilaah haatanna waxay isku hallaynayaan naxariista ilaah oo wuxuu cisraa leeyahay laakiinse reer banu israa'iil weli waxay leeyihiin rajo xaalkan ku saabsan haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii cisraa cutubka tobanaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan haddaba sidaas daraaddeed aannu ilaahay axdi la dhiganno inaannu iska erinno naagahaas oo dhan iyo intii ay dhaleenba sidii ay tahay talada sayidkayga iyo tan kuwa ka gariira amarka ilaahayo oo sidii sharciga waafaqsan ha loo sameeyo haddaba kuwo kale ayaa dembiyadooda qiranaya kuwaasoo ka gariira amarka ilaah ama sharcigiisa taasina ma ahan inay akhriyaan oo ay bartaan laakiin waa inay ku socdaan hadalladii ilaah markii xadgudubkii la dareensiiyey ayay qirteen hadal kale iyo cudurdaar midna ma ayan doon doonin ama inay dembiyadooda qariyaan bannaanka ayay isku soo bixiyeen oo ay qirteen dembiyadoodii waxaanay wax u sameeyeen si waafaqsan hadallada ilaah haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii cisraa cutubka tobanaad aayadaha afar ilaa lix waxaa qoran sida tan haddaba kac waayo xaalkan adiguu ku dul saaran yahay oo annana waannu kula jirnaa si wanaagsan u dhiiranow oo samee markaasaa cisraa kacay oo wuxuu wadaaddadii sare iyo reer laawi iyo reer banu israa'iil oo dhan ku wada dhaariyey inay sameeyaan sida eraygaasu leeyahay oo iyana saasay ku wada dhaarteen markaasaa cisraa ka kacay gurigii ilaah hortiisa oo wuxuu galay qolkii yehoxanaan oo ahaa ina eliyaashiib oo markuu halkaasi yimid waxba kibis ma uu cunin biyana ma uu cabin waayo wuxuu u baroortay xadgudubkii ay sameeyeen dadkii maxaabuusnimada ka soo noqday haddaba in sharciga ilaah la jebiyo ma ahan wax sahlan waxay markaasi hor yimaadeen ilaah iyagoo gariiraya markii aynu dembiyadeenna qiranno oo toobadkeenkuna bannaanka yimaado natiijadu waxay noqonaysaa in kuwa ilaah u go'ay la soo celiyo ama dib loo soo nooleeyo maanta waxaannu dadka ku wacdinnaa hadalladii ilaah iimana cadda in ilaah uu ina weydiisanayo in dunida ay luntay ay toobad keenaan wuxuuse dunida ku leeyahay rumaysta sayid ciise masiix oo waad badbaadi doontaan hadalladaasu waxay ku qoran yihiin falimaha rasuullada cutubka lix iyo tobanaad aayaddiisa kow iyo soddonaad haddii aad masiixa ugu timaado sida badbaadiyahaaga oo kale wax kale ayaa dhacaya waxaa bawlos uu inoogu sheegayaa warqaddii koowaad ee uu reer tesalonika u qoray cutubka koowaad aayadda sagaalaad sida tan waayo iyaguba waxay ka warramaan wax nagu saabsan oo ah sidaannu idinku soo galnay iyo sidaad sanamyadii uga jeesateen oo ilaah ugu soo jeesateen inaad u adeegtaan ilaaha nool oo runta ah ee lagu qoray kitaabka muujintii ciise masiix ayaa laba maahane intii kale la weyddiisanayaa inay toobad keenaan marka ilaah wuxuu la hadlayaa kuwa hadalka rumaysan ee ma ahan kuwa aan badbaadin hadalku wuxuu ku kooban yahay in toobadkeenka ay leeyihiin rumaystayaasha waddadii ka anbaday kuwa aan rumaysan ayaa ilaah wuxuu ku leeyahay i imaada oo ku badbaada ciise masiix sidaad kitaabka ka arkaysaan cisraa uma uusan yeedhin qolooyinka aan ilaah aqoon sida reer xeed iyo reer amor iyo reer yabuus iyo weliba masaarida wuxuu u yeedhay oo keliya mu'miniintii ilaah taqaanay kuwaas ayaa toobadkeen laga doonayaa hase yeeshee dunida aan ilaah garanaynin marka hore waa inay masiixa rumaystaan oo iftiinka ay ku socdaan haddii ay iftiinka ka yara anbadaan ayaa waxay u baahanayaan toobadkeen haddaba waxa aynu u baahannahay maanta waxa weeye inaan dib ugu soo noqonno ilaah in ilaah dib loogu soo noqdo dhici mayso haddaan toobadkeen ka dhex soconin mu'miniinta maalmihii casraa ayaan dadkii ilaah lagu tilmaami karin ummad madax adag hase yeeshee maalmahan xitaa masiixiyiinta ayaa laga helayaa kuwa madax adag haddaba ma wanaagsana madax adayga dadka marka ay masiixiyiin yihiin waana inay u hoggaansamaan madaxda kiniisadda haddaan dib ugu noqonno xigashada kitaabka ayaa waxaan eegaynaa kitaabkii cisraa cutubka tobanaad aayadaha toddoba ilaa sagaal ee baalka lix boqol laba iyo toban ee ahdigii hore waxaana qoran sida tan markaasay ka dhex naadiyeen dalka reer yuhuuddah iyo yeruusaalem oy ogeysiis gaarsiiyeen dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday oo dhan inay dhammaantood yeruusaalem ku soo wada ururaan oo waxay yidhaahdeen ku alla kii aan intii saddex maalmood ah imaan sida ay ku taliyeen amiirrada iyo odayaashu maalkiisa oo dhan waa laga xaaraamayn doonaa oo isagoo qudhiisana goonni baa looga sooci doonaa ururka dadkii maxaabiisnimada ka soo noqday haatan waxay doonayaan inay dadka kala soocaan waayo iyagu waxay hoos joogeen sharcigii muuse kiniisadaha qaar oo maanta ayaan oggolaanaynin inay sameeyaan waxyaabaha iminka inta ka dhacaya oo ah in bannaanka laysaga saaro kuwa aan u hoggaansamin shuruucda iyo qawaaniinta hase yeeshee dadkii wakhtigii cisraa waxay iska saarayaan waxmatarayaasha oo waxay ka soocayaan dadka waxtarka leh haddaba waxay qaadanaysaa saddex maalmood in dadku ay ku soo gaaraan goobta lagu shirayo waxaana ogeysiiska loo jeediyey dhammaan maxaabiistii laga keenay dalka baabiloon oo ku soo noqday waddanka si ay magaalada iyo macbudkaba u dhisaan waxay ahayd inay isugu yimaadaan muxaadaradiimeedyo lagu wacyigelinayo laakiin toobadkeen waa inuu ka horreeyaa arrinkaasi haddaba kuwa aan ka soo qayb gelin ee ka hor jeesta arrinka cisraa uu soo jeediyey ee ah in reer banu israa'iil ay ka socnaadaan qabiilooyinka aan ilaah garanaynin ayaa waxaa la go'aansaday in jameecada ilaah laga saaro haddaba arrinka caynkan oo kale ah waa wax loo baahan yahay waayo waxaa bannaanka imaanaya kuwa aan ilaah jeclayn oo dhan oo doonaya inay ku sii socdaan dembiyadooda oo haddana sheegtaan jameecada ilaah waxaa haddaba wanaagsan in labawejiilayaasha laga soo saaro jameecada ilaah haddii kale jameecada oo dhan ayay saamaynaysaa dabeecaddooda madax adayga iyo kibirka ku dhisan waxaa laynoogu sheegayaa warqaddii cibraaniyada cutubka laba iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad ee baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee axdiga cusub sida tan fiiro u yeesha si aan ninna u gaari waayin nimcada ilaah waaba intaasoo xidid qaraari soo baxa oo idin dhiba oo qaar badanu ku nijaasoobaane haddaba waxaa layska eegayaa mid sheeganaya masiixinimada oo welibana aan u hoggaansamin qawaaniinta masiixiyiinta isagoo weliba garasho u leh waxa quman iyo waxa qaldan oo dooranaya inuu ku sii socdo qaldaadkiisa haddaba jameecadu ku degdegi mayso qofka ceenkan oo kale ah laakiin haddii ay ka go'an tahay xumaanta iyo xanta iyo dulanka uu kula dhex jiro jameecada ayaa waxaa cad inaan layska indhatiri karaynin waanadan kore ee laynoogu sheegayo inaan iska eegno xididka qaraar oo dhex imaanaya kiniisadda haddaba qolo yar oo muran iyo qolyo badan ayaa waxay hor joogsan karaan horukici xagga ruuxa ee ka dhex socday jameecada jameecooyin badan ayaa sidan ku baaba'ay haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii cisraa cutubka tobanaad aayadaha sagaal ilaa kow iyo toban ee baalka lix boqol laba iyo toban ee axdigii hore waxaa qoran sida tan markaasaa raggii reer banu israa'iil iyo reer benyamiin oo dhammu intii saddex maalmood ah ku soo wada urureen yeruusaalem oo taasu waxay ahayd bishii sagaalaad maalinteedii labaatanaad kolkaasaa dadkii oo dhammu wuxuu fadhiistay bannaankii gurigii ilaah hortiisa ahaa iyagoo gariiraya xaalkan aawadiis iyo roobkii weynaa daraaddiis markaasaa waxaa istaagay wadaadkii casraa ahaa oo wuxuu dadkii ku yidhi idinku waad xadgudubteen oo waxaad guursateen naago qallaad oo sidaasaad reer banu israa'iil xujada ugu sii kordhiseen haddaba sidaas daraaddeed dembigiinna u qirta rabbiga ah ilaahii awowayaashiin oo sameeya wax isaga ka farxiya oo goonni isaga sooca dadyowga dalka deggan iyo naagaha qallaadba markay sidaan tahay ayaa lagu leeyahay ha noqonina kuwa hadalka iska maqla laakiinse hadalka maqla oo ku camalfala ficilka looga baahan yahay dadka ilaah waxa weeye inay marka hore ficilladooda eegaan dabeetana ay iska hufaan qaldaadkooda xitaa haddii taasu ay ka dhigan tahay in qaar ka mid ah jameecada la eryo waxaa kaloo loo baahan yahay in la qirto dembiyada haddii qalbigiinna aad ka garataan inaan jacayl idinku jirin waxaa loo baahan yahay inaad ilaah u qirataan waa inaan haddaba qaadannaa taladan laynagu siinayo injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddex iyo tobanaad aayaddiisa shan iyo soddonaad waxaana qoran sida tan sidaasay dadka oo dhammi idinku garan doonaan inaad xertaydii tihiin haddaad jacayl isu qabtaan haddaan dib ugu noqonno kitaabka cisraa cutubka tobanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan markaasaa ururkii oo dhammu iskumar jawaabeen oo cod dheer ku yidhaahdeen waa inaannu samaynaa sidaad xaalkayaga ka tiri haddaba wixii casraa weyddiiyey dadku inay sameeyaan ma ahayn wax fudud haddaba waxaan hubaa in dadkii halkaasi isugu yimid ay xanuun badan kala kulmeen go'aanka marka ay kuwii ay jeclaayeen ay ka soo tegayaan waa wax xiise leh in markii ay dadku isku soo urureen uu halkaasi ka socday roob iyo dabayl waaweyn haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii cisraa cutubka tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan laakiinse dadku wuu badan yahay oo wakhtiganna waxaa jira roob badan oo annana dibadda ma taagnaan karno tannuna ma aha shuqul lagu qaban karo maalin iyo labo toona waayo annagu xaalkan aad baannu ugu xadgudubnay haddaba waxaa halkaasi ka soconaya dabaylo iyo roob oo qof walibana wuxuu doonayay inuu tago haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii cisraa cutubka tobanaad aayadda afar iyo tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba amiiradaydu ururka oo dhan ha isku taageen oo kulli inta naagaha qallaad guursatay oo magaalooyinkayaga jooga oo dhammuna wakhti la ballamay ha yimaadeen oo iyaga ha soo raaceen magaalo kasta odayaasheeda iyo xaakinnadeedu jeeray carada kulul oo ilaahayo ee xaalkan ku saabsan naga rogmato haddaba cisraa wuxuu doonayey in wax waliba si hagaagsan loo sameeyo taasina waa wixii ay sameeyeen haddaan horay idinku sii wadno oo aannu hoos u soo daadegno waxaannu eegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad ee isla cutubkii tobanaad ee kitaabkii cisraa waxaana qoran sida tan oo iyana waxay gacantooda ku dhiibeen oo ay ku ballanqaadeen inay naagahooda eryaan oo iyagoo xujo leh waxay xujadooda ugu bixiyeen wan indha laga soo qabtay haddaba qurbaanka halkan lagu sheegay wuxuu ka hadlayaa in dadku ay hal arrin ku midoobaan waxaana weeye inay ku midoobeen dadaalkoodan ah inay wax waliba ilaa hortii ku hagaajiyaan waxaanay soo galeen heshiis ay ku doonayaan inay sidaasi ku sameeyaan waxaan ku soo gebagabaynaynaa cashirkan aayadda ugu dambaysa ee cutubka tobanaad ee baalka lix boqol iyo saddex iyo toban ee ahdigii hore waxaana qoran sida tan oo kulli intaasoo dhammu waxay wada guursadeen naago qallaad oo qaarkood waxay qabeen naago ay carruur ka dhaleen
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynayaa habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin